halkani waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaashan israfta lahow qeybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaa barnaamijkii nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya cumar kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imanaya kitaabka nolosha uu inoo soo jeedinaya ismaaciil anigoo ah ismahaan waxaan idin leeyahay dhegays wacan sidii caadada inoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doonaa heesihii ugu dambeeyey ee casriga ahaa iyo qaar kaloo qaraami ah oo markaasi kugu reebaya xusuus dhegaystayaasheenna sharafta lahow waxaynu idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegaysataan si markaasi haddii aad wax su-aal ah ama fikrad ah qabtaan inoogu soo qortaan waraaq ciwaankeenna dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa laakiin bal intaynaan u guda gelin barnaamijyadan xiisaha badan waxaad ku soo dhowaataan heestan
iyo fanaanada sanadka zaynab laba dhagac waxaanidin leenahay sanadka beesha joogtaanba waqti walba dhegaysi wacan ee kobtiin iyo zaynab laba dhagac
barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiise badan oo aala ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filayaa inaad ka faa-iideysan doontaan waxaa inoo soo jeedinaya cumar waxaana uu maanta ka hadlayaa eedaabta qeybtii labaad bal intaa aynaan u guda gelin barnaamijka nolosha qoyska aynu dhegaysano heesta soo socota
carruurtu ma garan karaan waxyaalaha ku salaysan fikirka waxay fahmayaan oo keliya waa waxa jidhkooda ku dhaca dharbaaxa aan sidaa u weynayn oo aan kululayn oo barida geeskeeda looga dhufto ayaa waxay tahay mid la isticmaali karo laakiin intii aadan sidaa samayn tijaabi hababka kale marka ay kuwa kale shaqayn waayaan oo qura isticmaal dharbaaxada barida carruurta waxay leeyihiin xusuus gaaban marka waa in habab kale oo edbinta ku saabsan loo raadsaa waxaa jirta marar adiga lagaa dhigayo midka xunba carruurtaada waxay aadayaan iskoolka oo waxay saaxiibadood ku odhanayaan aabbahay ama hooyaday ima ogola inaan sidaa sameeyo aabbahay waxa uu yidhaahdaa ma tegi karo adiga ayaan laga dhigayaa midka xun carruurta hortaada tan waa iska caadi waxay doonaba ha yidhaahdaane carruurta mar kasta way ku faraxsan yihiin inaad xaqiiqdii adigu tahay kan wax u taaliya waa inaad doonaysid inaad dusha u ridatid xilka ah inaad adigu sharci kuwa kale dul saaraysid wakhti ayay qaadanaysaa ilaa uu cunugu ka odhanayo ma samayni karo sidaa maxaa yeelay waxaan u arkaa khalad inta wakhtigaasi laga gaarayo oo uu ka korayo adiga ayaa la doonayaa inaad noqoto midka mas-uuliyaddaas qaaday way kala duwan tahay habka ay carruurta u koraan laakiin mid kasta waxa uu imanayaa heer uu u baahan yahay in xarigga loo dabciyo waa inaad u oggolaataa carruurtaada inay dareemaan waayo aragnimo wadahadalkooda ka soo baxa waxay u baahan yihiin in loo oggolaado xorriyad ah inay khalad sameeyaan tan waxay u muuqataa mid la yaab leh marka aynu leenahay u oggolow in carruurta khalad samayso maxaa yeelay hadhow haddana waxaynu u baahannahay inaynu khaladkii ka celinno laakiin haddeer way wanaagsan tahay inaad carruurtaada u oggolaato xorriyadda ah khalad samaynta si markaasi ay u lahaadaan waayo aragnimo waxaan booqday qoys kaas oo uu inankooda soo korayo dibadda la aadayay saaxiibadiis aabbihiis ayaa waxa uu ku yidhi waxa aan halkaa kaa soo qaadayaa toddobaada saac maxaa yeelay markaa wixii ka dambeeya waxa aan aadayaa shaqo wakhtigaa isaga ah haddii aadan meesha xaadir ku ahayn waan kaa tegayaa oo kuma sugayo deetan guriga ayaad u soo lugaynaysaa kadib hooyadii ayaa soo buuday oo tidhi ha welwelin wiil yahow aniga ayaa kuu imaan oo kuu soo qaadi bal aan ixusuusiyo waxyaale aan horay uga hadlanay cunug waxa uu mar kasta doonayaa inaad jacaylka aad isaga u qabtid uu xaqiijiso waan ku jeclahay laakiin marnaba ma jecli mana taageerayo waxa aad samaynaysid waxa aad samaysay khalad ayuu ahaa ha ku odhan adigu waad xun tahay ma u jeedaa faraqa u dhaxeeya labadaasi oraah waalidku marka uu cunugiisa ku leeyahay waad xun tahay runtii waxba kama qabanayo ficilkii khaladka ahaa ee cunuga sameeyey caadi ahaan cunugii ayuu wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay mid xun ficilkuna uu sidaa ku yimid sidee ayaad u aragtaa dharbaaxada barida looga dhufto waxaa jirta maahmaah af ingiriis ah oo odhanaysa spare the road and spoil the child taas oo macnaheedu yahay ka ilaalinta usha waxay hallaysaa cunuga dharbaaxada barida looga dhufto carruurta qanjuruufada iyo kuwa kale ee loo isticmaalo edbinta miyay yihiin kuwa shaqaynaya mararka qaar way shaqaynayaan intaa waxaa noogu eg cashirkii edbinta
waxaan filayaa inaad waxyaalo fara badan ka kororsateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijkaasi nolosha qoyska ama aad doonaysid in waxyaalo lagu kordhiyo ama laga bedelo tafadal inoo soo qor oo aynala soo socodsii cinwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhowaada heestan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi iyada ah hadeer waxaad ku soo dhowaataan cashar xiise leh oo inooga imanaya kitaabka nolosha waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil waxa uu maanta ka hadlayaa quudin ciise inuu quudiyey shan kun oo qof bal in marka horeeto aynu dhagaysano qhasiidada ilaa ammaanka ah ee soo socota
waay jecel yahay wakiisiga isaguna wakiga Ah, ciise ijecel yahay Ah, ciise ijecel yahay Ah, ciise ijecel yahay kitabkiisu ii sheega ise waa ku jecel yahay kitaabkiisu ku sheegaa dhiiggiisa waa ku siiyey iimaankaadu yeeraya haa ciisa jecel yahay haa ciisa ku jecel yahay haa ciisa yahay kitaabkiisu ku sheega ise waa idintay digisana isiyay dambi wayga qaadaya qalbi cusub isinaya haa ciisa jecel yahay ها عيسى ادعي الياي ها عيسى ادعي الياي كتاب يسوع شيخا
casharkaani oo nooga xigo waxaanu baranaynaa wax ku saabsan siduu ciise u qoodiyey shantii kun ee ruux goortuu tegey ayuu dad badan arkay wuuna u naxariistay oo kuwoodii bukay ayuu boogsiiyey inta badan waxaanu arkaynaa ciise inuu ku jiray boogsintii iyo masaalkii iyo waxyaalo badan inuu meesha ugu jiray saa daraaddeed waxaa daba socday dad badan oo maaragtaa la yaabeen waxyaaluhu uu suubinayay dadka qaarna waxay iska ahayd inay ogaadaan mucjisooyinka iyo waxyaalaha ninkan uu suubinayo oo ciise la yidhaahdo qaarna waxay ahayd iimaankooda ayaa la taabtay oo waxay goosteen inay asagii daba socdaan goortii maqribka la gaaray ayaa xertiisii u timid oo ku tiri meeshu waa cidlo waqtigiina waa waa dhammaaday haddaba dadka dir si ay tuulooyinka u tagaan oo cunto u raadsadaan laakiin ciise wuxuu ku yidhi uma ay baahna inay tagaan idinku siiyaa waxay cunaan waa yaab say bal ku noqon kartaa meel cidle eh ciise oo lagu leeyahay dadka maa sii daasid si ay maarata cunto u raadsadaan laakiin asagana wuxuu leeyahay meel ay aadayan ma jirto laakiin waa inaad isaga idinka cunto siisaan waxay ku yidhaahdeen halkan waxba kuma hayno ilaa tu waxaan haynaa shan kiibsood iyo laba kalluun markaasuu wuxuu ku yidhi halkan iigu keena kolkaasuu dadkii badnaa ku amray inay cooska ku fadhiistaan isaguna wuxuu qaaday shantii kiibsood iyo labadii kalluun oo intuu cirka eegay ayuu rabbiga baryey oo maaragtaa cuntadii ay soo badatay dhammaantood waxay way wada cuneen oo waxaan aragnaa in waxyaalo badan ay ka hareen oo waxay u gureen jajabkii dhammay ee laba iyo toban dembiilood ee buuxda ay ka soo hadhay markay wada dhirgeen waxaanu aragnaa oo kale meeshan wax ku saabsan mucjisada oo ciise uu suubiyey inkasta oo shaqadiisa ay ahayn inuu leh oo mucjiso suubiyo laakiin waxaanu arkaynaa sababaha ayaa ku qasbay waayo wuxuu rabay inay iimaanka ee laba iyo tobanka asaga la socday ay sii xoojisanto waayo markay weydiisteen inuu dadka sii daayo oy tagaan si ay cunto u raadsadaan wuxuu ku yidhi inuu iimaankooda tijaabay wuxuu ku yidhi maad idinka siisaan cunto meel ay aadaan ma jirto ayagana waa weydiiyeen oo marka hore waxay yidhahdaan meeshan waa cidlo laakiin waxaanu arkaynaa ciisena inuu leeyahay dadka sii fadhiisii ee keena waxaad haysaan ee shantii kibsood iyo labadii kalluun waxaanu ka baranaynaa meeshaan ciise inuu mar kasta uu nala jiro ma aha inaan is su-aalno markaan wax la-nahay markaan dhibaatooyin ku jirno inaan isweydino ma aha meeshaan meesha saxda oo looga baxa ma aha waa inaan dhakhtar aadaa waa inaan maaragta waxyaalo kale oo daawooyinka maaragtay oon la ogoleen aan aadaa oo falfal iyo waxyaalo ayaana iyo waxaan aan aadaa maya meel kasta aan joogno ciise wuu awoodaa maxaa yidhaha hadduu awooday meel cidlo eh inuu shan kun oo nin oo ilmo iyo bilcaan ay ku jirin oon lagu xisaabtamin uu cunto siiyey oyka oyna ka wada dhergeen maxaa ciise ku adag maanta inuu nagu qabto haddii ay jiraan wax na dhibaayo noloshayna maalin kasta oon ku dhex nool nahay waa inaan asaga u yeernaa waa inaan asaga ogolaanaa oon ogaanaa inuu maaragtay awood leeyahay oo wax kasta uga hor imaado walaalayaal aan noqono dad maaragta ciise aaminsan waayo haddii aan aamino sidii meel cidle ee cunto ugu keenay waxaanu og- ognahay inuu maantana dhibaato kasta oon ku jirno asaga uu naga bixin karo haddii tahay cudur haddii tahay shaqo la-aan haddii tahay iimaan la-aanta haddii aan rabno inaan wax ogolaan boqortooyada ku saabsan laakiin aan arkayno inay adag tahay waxaanu idi- catubka ilaah uu noo caddaynaa in ciise meel kasta aan joogno haddii aan god ku jirno meel bannaan aan joogno magaalo aan joogno dibidaha aan joogno meesha aan joogno ayuu ciise nagu soo gaarayaa haddii ay cidlo tahay cidlo asaga oo lama aha annaga bini aadan ahaan ayaa cidlo nala tahay cidladaasna aan dareemaynin waxaa waaye dembiga oo na dareensanaya inaan cidlo joogno cidlo ma joogno inkastoon qofna la joogin meel kasta aan joogno ciise wuu nala joogaa wuu na badbaadinayaa wuu na dhegaysanayaa haddii aan magaciisa ku dekanno oo ci- ilaahna maaragtay uu naga ogol yahay wax kasto siduu nooga ballan qaaday walaalayaal waxaanu idin caddaynaa inuu ciise na badbaadin karo aan aamminaano
dhegaystayaasheena sharafta lahow maanta waxaa intaasi inooga eg barnaamijyadeennii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halka aad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysid wax tala ah ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aynu halkan kasoo baahino fadlan inoo soo qora oo inoola soo socodsiiya ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afartan iyo labo labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya mar labaadaan idinku celiyay ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubaraday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay ismahaan xagga farsamadana waxaa inoo hayay misasan yamungu intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbiga ha idinla jiro